بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyniya alislaamiya ama dubista cashalladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii boqol iyo koob iyo labaatanaad tafsiirka qur-aan kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasali allaahuma calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi wasalam wabacd suuratu ataxriim aakhirkeedaynu maraynay labadaa tusaale ka horeynu soo qaadanay oo ku saabsanaa qofka liita ama ilaahay ka gaalooba cid kasta oo wanaagsan oo uu ka agdhow yahay inaanay maaraynin ilaahay waxaa kaarhka laga goostee loogu dhowaanayaana waa iimaanka un lidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam dad adeerkiibu ugu jeclaa raggu u jeclaa ka mid ah abu aalib garab iyo gaashaanba gaalada uga ahaa maasuu rumaynin markii uu diidayna wuu maarayn kari waaye saasuu naarta ku galay isagaa ugu naar fudud buu yihi ahlunaarkaoo labadaa rays ma gaadho halkaa calaancalaha ayaa dhuxul naara loo dhigaya markaasaa dabeetana sidaa ay u karaysaa maskaxda wa daraba allaahu maalan tusaale ilaahay wuxuu uga dhigay liladiina aamanuu dadka ala rumeeyeyo siday u badbaadayaan imra'ata fircawn kii gaalka ahae fircawn la odhan jiray xaaskiisii aasiya taana ilaahay tusaale wuxuu uga dhigay nabadgelyada dadka mu'miniinta ah id waqti xus qaalat ay tidhi rabbi bni lii cindak ilaahayow ii dhis agtaada baytan guri iga dhis filjannati jannada agtaada ah ilaahayow guri iiga dhisbay wanajinii iga nabadgeliya oo iga badbaadi min fircawna wa camalih fircoon iyo aafaadkiisa camalkiisu waa aafaade wanajinii iga badbaadi min alqowmi aldaalimiin dulmi falayaasha qolada la idhaahdo ilaahu iga nabadgeli sidaasay ku ducaysatay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay saddexda dumar ahee dumar ugu fadli badan inay ku jirtae ugu horeyso kamula min arijaali kaiir xadiidkii saxiixa ragga wax badan baa kaamil noqday xagga fadliga iyo nebinimada iyo salaaxa walam yakmul min annisaai ilaa alaaa dumarka wuxuuna kaamil noqday saddex aasiya imra'atu fircawn wa maryam bintu cimraan wa khadiijata bintu khuwaylid gabadhaa ninkii dad ugu gaalsana ag joogtay ayaa kow ka ah dumar oo dhan dee qofkana ilaahay camalkiisa wuxuu ku qiimeynayaa kolba jihaadka iyo dagaalka uu galay qofkani fircoon gabadha ka agdhoweyd dhugdhugtiisii iyo balaayadiisii iyo dhimbilaha sharkee ka duulayay u adkaysatay ee iimaankeedii xejisatay inay kow noqoto dumar way mutaysatay waayo qofka hadduu ku lamaan yahay mid khayrka ugu icaanaynayo oo isagu horseed ugu ah oo taageero ugu ah dee culays badani ma saarna laakiin qofkan mid jarwadeeni kolku ka agdhow uu iska xejiyo ilaahay agtiisa camalkiisu dhuldhici maayo qofkaa ta labaadna waa maryam waa ciise hooyadii ta saddexaadna waa tii islaamka aftaxday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ugu hor dadkii ugu horrumeeyey kow bay ka ahayd khadiija waa xaaskiisii maweynada ahayd saddexdaasi kaamil bay noqdeen macnaha kow bay ka yihiin fadliga dumarka ayaa laga fahmay laakiin kamaalkooda xadiidku caddayn maayo inay ama rusul yihiin ama ambiye yihiin ayay leeyihiin culimadu inay nebiyaal yihiin lagama faa'idaysanayo ee waxa weeyaanu dumar bay ugu fadli badan yihin caynkaa markuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam caaishina waa ka agdhowda oo khadiijo dabcan ku hinaasi jirtay kolkaasuu yihi wafadlu caaishata calaa saa'ir nisaai ka fadli sariidi calaa saa'ir acaam caaishina siday dumarka soo hadhay saddexdaa mooyaane inta kale iyaduna usii reebaysa xagga fadliga ay uga fadli badan tahay waxa weeye sida raashinka jacburkaa ama federethonka isku dhex jiraa ee caynba caynka ahay raashimada kale uu uga fiican yahay iyana saasay dumarada kale uga fiican tahay caaishana marka dabcan nebigu waxaanay lahayn sheegi maaye laakiin dee ma gaadhid weeye halkaaga xijiso aduguna intaa dumarkaa kale aduguna ayaad usii saraysaa nebigu waa caadil calayhi salaatu wasalaam waxyigana wuxuu u gudbinayaa uun siduu dee ilaahay ugu soo dhiibay wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa isagoo ummaddii madax u ah isagoo ummaddii nebi u ah waxaa joogta hadaynantiisii wasladda ka mid ahayd faatima azahraa albatuul inantiisii faatimana hadda way fadhidaa marka uu dumaradaa kale ee qaarkood mu'minaadkii hore ay ka mid yihiin uu sidaa u xusayo ee caaisho uu xusayo inantiisiina way joogta hadda oo waslad ka mid ah laakiin waa waxii loo sheegay oo sidiisa un uu gudbinayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam inkastoo dee iyadana uu fadligeeda siiyey oo uhi ahl marka aakhiro la isu imanayo cidda ugu horraysa anu isa salaami doono ee aanu kulmaynaa faadimay waa adiga markuu sii dhimanayay intaasuu ku qaboojiye ay barooratay cidda iigu soo horraysay ehelkeygae aynu jannada ku kulmi doona waa adiga guud markaa waa tii baroorsiday wa maryam wa maryama iyadana tusaale ilaahay uu ka dhigay ama wadkur maryama xus ibnata cimraana ahayd allatii axsanat farjaha farjigeedii iyo cawradeedii bay ilaalisay xumaan iyo sinay ka ilaalisay weligoodba qaar gaali waxay doonayaan ha yidhaahdeen fa nafaknaa fiihi waxaanu ku afuufnay min ruuxinaa ruuxdayadii ayaanu ku afuufnay oo ciise ahayd wasadaqat waxay rumaysay bikalimaati rabbihaa ilaaheeda kelimooyinkiisii waxyigii uu soo dejiyey uu ku hadluu rususha siiyey wa kutubihi kutubtu ilaahay soo dejiyeyna way rumaysay oo kelimaadka ballanqaadyadii iyo waxyigii caamkahabaa soo gelay ee loo sheegaya malaa'igta soo gaadhsiinaysa ay ku qancday iyo kutubtii ilaahayda wa kaanat min alqoonitiin waxa ay ka mid ahayd kuwa qancay ee ilaahay rumaysan min almutiiciin kuwa ilaahay adeecaya hogaansamidda caanka ku ahaaday idan waxa weeye waa ummahaatun khaalidaatun fi lqur'aan waa hooyooyin taariikhdoodu ay waarayso oo qof kastoo mu'mini ilaa qiyaamaha akhriyayo oo qur-aanka kariimka ilaahay ka warramay suuraddan suuratulmulki laylaad todobiyo lixdanaad waa aayadaheeda waa soddon maanica iyo waaqiye iyo munjiyaba waa la idhaahdaa tii badbaadinaysa magacaana xadiidka nebiga ka soo aroray baa lagala baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi suurad sad soddon aayadoodihii saaxiibkeeda waxa ay ka badbaadisay naarta ama cadaab bay uga ergeyso allah ergada ka aqbalay asar kalena waxa uu xuseeyey in nin iyadoo safar lagu jiro nin saxaabi uu doonay taandhadiisi yarayda haragga ahayd inuu ka dhisto meel shaw xabaal bay noqotay halkan uu ka dul dhisayaayoo dabeetana ciddii xabaasha ku jirtay oo akhriyaysa ayuunbuu maqlay in suuraddaa tabaarik la idhaahdo kadib markii uu nebiga u sheegayna rasuulku waxa uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam cidda ku wardila inuu ilaahay sababteeda cadaabka kaga badbaadiyo ilaan qur-aanku waa sifadii ilaahayoo addoonka ergu u galaya waa u shafaaco qaadaya dabcan suuradihii hore halkaasay suuradahaasi kusoo dhammaadeen madaniga ah intan dambe qur-aanka waa qur-aankii maka kusoo degay uun suuradaha inta kala hadhay oo marka laga reebo afar suuradood suuradda halaata calinsaan lam yakun idaa zulzilat idaa jaa nasrullahi intaa kolka laga reebo inta kale maki bay noqonayaan qur-aankii maka kusoo degay sidaa darteed waxay aada uga waramaysaa un awoodaha ilaahay insaanka xikmadda loo abuuray abaalmarinta insaanku markuu aakhiro u dhaadhaco aayaadka kawniga ah aynu arki doonno iyo dadaan intaasiba u muuqanoo gaalnimo la soo ligan bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka waxaa barako batay xumaanna ka hufan aladii ilaahay baa barako iyo khayrba batay biyadihi gacantiisa uu ku jiro almulk wax walba lahaanshihiisu wax walba isagu leh isaguna waa melik wixii ka soo hadhay oo dhammina waa mamluuk iyo khalqi ilaahay uu leeyahy wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay wuu karaa aladii khalaqa almowta waalxayaa waa ilaaha abuuray geerida iyo noloshaba liyabluwakum si uu idiin imtixaanu idiin jirrabo ayukum axsanu kiina wanaag badan camalan xagga waxqabadka wa huwa alcasiizu alkafuur kii awood badan weeye dembi dhaaf badan ilaahay casiiskii aan waxba ku adkaanayn kafuurna ah saasay tahay oo wax waliba wax ka baxaya awooddiisa iyo tasarufkiisa ma jiro biyadihi lmulk shay walba isaga abuurtay oo iska leh kii kibri lahaa biyadihi buu ku jiraa kii qarsoonaa biyadihi buu ku jiraa waxa soo socda iyo waxa jooga intaba ifkan xikmadda la inoo keenay waxa ka mida inaynu nolosha inta aynu noolnahay imtixaan marayn khalaqa almowta waalxayaa kuu dilayo iyo kuu noolaynayo iyo nolosha lafdigeedaba dadkii waxaa loo nooleeyey liyabluwakum si laydin jirrabo xikmadda xayaatadaa lagu caddeeyey halkan haddaad u qaadatay halkan inay tahay meel lagu waarayo ama deegaana ama qofku markuu nicmo helo ay tahay inuu ku farxo ku istareexo maya markaad dhiban tahay waad imtixaananta markaad eefaysato waad imtixaananta markaad cudursantay markaad caafimaadtay markaad cudud iyo awood iyo madaxnimo haysa markaad cilmi leedahay kol walba waad imtixaananta cadiyadana waad ku imtixaanan tahay la-aanteedna waad ku imtixaanantahay saan horta nolosha waa inaynu u fahamnaa liyabluwakum ayukum axsanu camalan waxaa la eegayaa kiina camal wanaagsan bal hadda u fiirso إلهي موران ليبلوكم أيكم أكثر عملا كعمل بدن متره لما أوران كعمل بدن أيا لا يجي يعطتك لكن محل يدي كعمل وناكسن أرنتم معها تيرضا لكن وتيرضا تيرضا وي أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل عمل أوران إلهي وحوقت عليا محي ككوبا waxaan leeyahay adoonku la qabsaduu daa'imu ka dhabeeyo haba yaraado haba yaraado marka tayada tayadaasoo dee diinta u waafaqay iyo niyad samaan iyo daacadnimo camalkii loola yimaada ah marka haddaba aada dareensan tahay maalmaha aada halkan joogto ama dhalinyaro ahow ama oday ahow nicmo kastaba hayso oo markaad dareensantahay inaad imtixaananta inaad imtixaan ku jirto dee dabcan waxaad ku dadaalaysaa si aad shahaadad weyn uqaa u qaadato oo aanad u raasubin oo aanad imtixaanka ugu dhicin oo dadku aanu kugu qoslin inaad dadaasho oo aad soo jeedo oo aad layliska xafido oo aad wixii lagaa doonayo ee shaqooyinka ah oo dhan aad iska sogto qof imtixaan ku jiro waa la yaqaano ma seexdo laakiin wuu soo jeedaa soo jeed baa laynooga baahan yahi diinta o dham waxayna faraysaa un imtixaanka inaynu usoo jeedno si aynaanu raasubin oo inaanu dhicin saa u ogo waxyaatada qofka muuminkii markuu sidaa u dareensan yahi ma dhibana laakiin wuxuu leeyahay safarka iska giiji oo jidka dheer yaad ku jiiftaamin oo aad ku go'doomine aada raaxaysatide bal iska giiji buu ku socdaa kan kalena waa kan isagiiba de halkan mooday alladii ilaahi weeye khalaqa abuuray sabca samaawaatin dibaaqan toddoba sama ayuu abuuray isa saaran maa taraa arki maysid qof yahow xeegeegayaa fii khalqi araxmaan ilaaha raxmaanka ahay samooyinka uu abuuray min tafaawut wax diisdiis iyo diiqdiiqa farjic ilbasara alaga celi hal taraa ma arkaysaa min futuur daldalool miyaad ku arkaysaa marka tafaawudkuna waa kala janjeeb iyo sinaan la-aan futuurkuna waa diiqdiiq iyo daldalool uma arjic celi albasara alagii karatayni miraaran wa tikraaran bay ka dhigantay karatayni laba jeer laba jeer dee ku celceli weeyi ku celceli oo bal kor u eeg oo ka bogo hadda inaad aragto wax daldalool iyo futuur iyo tafaawud yanqalib ilayk wuu soo noqon doonaa albasaru araggii oo ishun baad ka soo celin doontaa khaasi'an isaga oo liita wa huwa xasiirun daalayna ilahay dhaabadaasu kuu dhigay waa ku dhaartay waa dhaartay marka rabbi abuurkiisuna saasu uu yahay mid siman oo dhammaystiran caalamkaa kor u abuuree sidaa wanaagsanna u abuuree bal eeg oo haddana eeg oo haddana eeg haddaad eegeegtaad ku celceliso ishun baa ku daalaysa laakiin wax qoon iyo nuqsaana soo qaban maysa erayada luqadaha ku jira maa taraa fii khalqi araxmaani min tafaawud tafaawudku waa kala tagsanaan iyo wixii aan isku hagaagsanin fuduurkuna waa daldalool khaasi'anna waa mid daliilahoo liita iyadoo ishii abay soo noqon xasiirna daalay walaqad zayannaa waanu qurxinay buu lahaydi assamaa addunyaa samadan soke bimasaabiixa tiriigyo laydhinaya waa xidigaha xidigaha bilicda san iyo kawaakibta ah ayaa ilaahay uu ku qurxiyo quruxday u yihiin samooyinka wajacalnaaha waxaanu xidigihii ka dhignay rujuuman gantaalo lishayaaiin shayaaiintana gantaalay ku yihiin waa xikmadda labaad ay xidiguhu u jiraanoo waa sawaariikh ilaahay u diyaarsaday kuwa isku dayaya intay isdul baxaan caalamka kole inay bal wax ka soo dhagaystaano shayaaiinta ah ee kibirkooda iyo wardoonkoodu halkaa gaadhsiiyey marka waa adiga arkaya saaruuqa hillaacaya ee qabsanaya shaydaankii loogu talagalay waactadnaa lahum waxaan u diyaarinay shayaaiinta cadaaba asaciir cadaab holcaya aakhiro weeye kii adduunyaduna waa kaas waliladiina kafaruu birabbihim kuwii ilaahooda ka gaaloobay waxaa u sugnaaday cadaabu jahannam naarta jahanamo laydhaa cadaabkeeda laamkani waxa uu tusayaa alistixqaaq way mutaysteen iyagaa mutaystee ilaahay muu dulmin waliladiina kafaruu gaaladu waxay mutaysteen نارت عذابك وبئس المصير مصير من صار يسير مصيرا شيء مال هوي يديغان يبرا الكاسا وحنبا الهو مال ان لغا غوري او ان لغا تبعينين او ان دفينين او ان لغا ديمانين وهلكاس اذا القوا marka lagu tuura fiha naarta sami'u waxay u maqlayaan ahlu naarki laha iyadii shahiqan hiihii bay u maqlayaan wahiya tafuur iyadoo sidaa usoo karaysa iyadoo karaysa marka shahiiqu saynu iyo nahiiquba waa sawdka dameerka marna soo baxaya isaga oo xoog badan marna isaga oo sii daciifaya marka codka waxa uu tafuuruba ayaa sii fasiraysee marka ay wax karayaan qarax ay leeyihiin guux iyo gariir iyo wiif kala duwan buu yeeshaa shahiiq waa codadka ay leedahay naasaas takaadu waxay u dhowaanaysaa tamayazu inay kala miiranto milal kaydi cadhada ay qabto tamayaz inay googo'daba waa taa ilaahay u cabateela yaa rabbi akala bacdii bacda ilaahay waan isculaye in yaruun iga neefi dabeetana wax yar baa laga neefiyey waa kaa dadkii wada dhididay ee wada kululaaday inta ilaahay uu ka neefiyey yaraanteeda aada bay u yarta inta adduunyada laga soo neefiyey haddana taa xaraaradii la xejin laayay tamayaz min alkayd caday qabtaa cadowga u qabta marka inay googooday ku dhowaatay kulamaa ulqiya fiiha fawjun marka lagu tuuree lagu daadiyo naarta dhexdeeda fawjun jamac iyo kooxo ummado marka sidaa loogu saydhiyo sa'alahum waxa waraysanaya khasanatuhaa shaqaalaha naarta kuwii naarta lagu soo tuuray ee ahlunaarka ahaabay su-aala weydiiyeen waxay yidhaahdeen alam ya'tikum nadiir oo miyaana idiin imaninba wax idiin digaa war balaayaa idinku dhacdae halkan cidda soo gashay way halaagsanta wey miyaan wax idiin halkan wax idinka digaa miyaanu idiin imanin malaa'igtu su-aashaasay weydiiyeen wax idiin digaa oo rasuula oo cid wanaagsana oo qur-aana miyaanu waxba idiin imanin maxaa kalifay inaa usoo badheedhaan halkan qaaluu balaa bay yidhaahdeen mee waa noo yimaadeen qad jaaanaa nadiir kii noo digayay wuu noo yimid fakadabnaa waanu beeninay waqulnaa waxaa baanu nidhiba maa nazala allaahu min shay ilaahay waxba ma soo dejinin in antum idinku ma idin rusushiina wax sheegsheegayaa ilaa fii dalaalin kabiir baadi weyn baa ku suganta aad baa u ambateene ilaahay waxba idinma soo dhiibin iftiraaga yaga iyo been abuuradka yagu noocaasu ahaa malaigtii saasay ugu jawaabeen ilahayna markuu calaananayo waxa uu leeyay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakkar wajaakum nadiir sawtaan cimri idin siiye sawtaan caqli idin siiye sawtaan idinkaadiiye muddo a wax ku fahamtaan oo ku waantoodaan saw kii idin yimi kii idin digayay wajaakum nadiir wa qaaluu waxay idhahdeen maanta way murugoonayaan ahlu naarkii waanay calancalaya dhacdada yaab kale halkaa ka jirtana ilaaha khabiirkaa inoo soo gudbiyo horteenna keenay maanta aynu jaaniska hayno ahlu naarkii waxay idhahdeen low kunnaa haddaanu ahaan lahay nasmacu aw nacqilu kuwo wax maqlo oo wax garta ma kunnaa maanaa noqoneen fii asxaabi saciir naarta saciiro la yidhaahdo kuwa asxaabta la ahee kuwa areegala maanaa noqoneen walee halkana laga raacay waa isdhegoolayntii iyo isqalbi tiridii aan isqalbi tiraynaynu isdhegoolaynayni xaqa ka dhegoolaynayni halkaasaana laga raacay bayda ilaahayna wuxuu ihi factarafuu waxay aqoonsadeen oo ay ku qanceen ay qirteen bidanbihim gefkoodii fa suxqan fogaansho fa suxqan asxaqahum allahu suxqa alla ha fogeeyo suxqigaasoo liasxaabi saciir naarta saciiro laydha asxaabteeda iyo kooxdeeda u sugnaaday alla ha fogeeye qolada naartaa gashay waa siduu nebiguna odhanaya saa qur-aanku yidhi unbuu nebiguna odhanaya calayhi salaatu wasalaam marka ummaddan qaar oo egeg la soo joojiyo ee uu sidaado darka ka waraabayo ha soo hormadeen ee halkaa iyagoo soo socdo xaggaa loola baydho ee xagga naarta xaggeeda loo dhufto ayuu leeya waa ummaddaydii mee dabadaabay diintii bedeleen baa la leeyahayoo intii aad ka soo maqnayd nimanku may hagaagini way halalsanayeen hadda astaamihii ummaddaabay leeyihinba hadday doonaan kolkaa nebiguna suxqan suxqan unbuu leeyay allaha fogeeyay de hadaba mar hadday noocaa yihiin oo malaa'igta aan arkaya ay qabsatay kuwa maarale maahee allaha fogeeyey ilaahay addoonka waxa ka dhexeeya inuu addoonnima la ogolaado qofku kuwaasoo aragtee bal haddaba eeg kuwa iyagoo aan ilaahay iyo rusushiisa iyo waxyiga toona ku gacan saydhin ee guddoontee aqbale ku mahadnaqay ina aladiina yakshawna rabbahum kuwa ilaahooda ka cabsanaya bilkaybi iyagoo rabbi aan arkaynin hayb macnaha ilaahay ma arkayaan ilaahay way aaminsan yihiin makhluuqaadkiisa cajaa'ibka leha uu sameeyeyna way ku arkayaan laakiin ishooduma hayso lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf wa ajrun kabiir iyo janno weyn abaalmarinta weyni waa janno wa asiruu qawlakum dadow wa asiruu qarsada qawlakum hadalkiina aw ijharuu bihi ama kor u qaada innahu caliimun ilaahay aada buu ogi badan yahay bidaati suduuri laabaha waxaa ku sugan sidaa wey halkan ilaahay wuxuu tilmaamay inay gar noqotay mu'miniinta in gargaarkaa la siiyo kolkay garteen ilaahay eegmadiisu inay hayso oo ilaaha boqorkaa ay iska dhisayeen oo arrinkooduna aanay ahayn ilaahay ma aragtaane waxaad doontaa sameeya oo khalqiga iska eega isha ilaahay bay iska eegayeene isha khalqiga iskama eegaynin marka si guud baa ilaahay dadka u waaniyey isagoo u tilmaamay inay ilaaha boqorka ahee sidan arrimahoodao dhan ula socda inay baraarugsanaadaan muraaqaba muraaqabadii ilahay inay dul taalla ogaadaan inuu ilaahay eegayo lcaalamiin asiruu qawlakum waujaruu bi hadalkii hala siraysto ama kor ha loo qaado innahu caliimun bidaati suduur laabta waxaa ku sugan buu ogi hadalkii sirta ahaa iyo kii sii qarsoonaa iyo kii lala faqay iyo kii laabta ku jira wixii o dhan buu ogi waxba kaa ka yaabina rabbi waxa uu kuhi alaa yaclamu miyaanu ilaahay ogaanaynin man khalaqa cidda uu abuuray si aan u ogaanayn adaa lagu su-aale dee u abuuraybe maxaa ka qarin karaa wahuwa rabbi allatiif kii addoomaha u naxariisto wey alkhabiiru kii xogogaala wey aayaadku waxa ay rakisayaan aada ugu nuxnuxsanaya ilahay cilmigiisa xeesha dheer ilaahay kolka uu addoonku macrifo wanaagsan u yeesho ilaahaysa barto ilaan macrifada addoomuhu ilaahay ay u leeyihiin way kala badantay kolba qofka taqwadiisu intay laegtay bay macrifadiisu laegtay cilmiga waxyiga uu leeyahy kolba inta ay laegtay bay macrifadiisu laegtay kolka uu macrifo yeesho qofku yataqii min allahi xaqa taqwa cabsida dhabtaa buu ilaahay ka cabsanaya innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa dadka aqoonta ule baa ilaahay aada uga cabsada nebiguna waxa uu lahaa ana atqaakum waaclamukum lilah anaa idinku cabsi iyo aqoonba badan ilaahay alaa yaclamu man khalaq marka waxba ha yaabin marka aad lagu yidhi laabta waxa ku sugan baa ilaahay u ogsoon yahay miyaanu ogaanay ninkuu abuuray dee waabu abuuray wuu arsaaqayaa habkan uu sameeyey isagaa nooleeyoo dilaya mee u ogi marka man kolkaynu sidaa u dhigno waa mafcuul alaa yaclamu allah weeye ilaah boqorkii miyaanu ogaanayn man qofka khalaqa u abuuray man shaksiga iyo cidda uu abuuray waa mafcuul kolkaa manta faacilna way noqon kartaa waxaa la odhan alaa yaclamu miyaanu ogeyn man ilaaha khalaqa alkhalqa khalqiga ilaaha abuuray makhluuqaati makhluuqaadkiisa miyaanu ogeyn isagaaba dee khalaqa abuuraybe maya wuu ogaanaya waxba kaga maqla waa ka haddaba dadkii iyo duunyadii iyo caalamka ciddii ku noolayd sidan u casuumaye nicmadan ugu deeqay marka taa hore cilmigiisa haysanna waa imtinaankiisa galladiisa uu inoogu gala teeganayo barakaadka badana uuna siiyey huwa aladii waa ilaahi jacala lakum اlarda dhulkii wuxuu idinka dhigay daluulan tullayliyan famshuu socda fii manaakibihaa garbaheeda iyo jihooyinkeeda wa kuluu min risqi arsaaqadda ilaahayna wax ka cuna wa ilayhi الnushuur xaggiisuu ahaaday halka loo soo baxaya bal u fiirso aayadda alla wuxuu ka dhigay dhulkii inuu yahay gaadiid la fuushan yahay oon buubaynin laakiin layliyan garbahana laga saaran yahay lana dheefsanayo anficiisa iyo wixii barako ahee saaran daluul waa waa ku layliyan wey manaakibtana had iyo jeer dawaabta iyo gaadiidka ayaa loo isticmaalaa ama ha rakibnaado ama meero ha ahaado inagu wuxuuna inu aragnaa inuu yahay meel alla uu diyaariyey oo aynu ku casuumanahay aynu ku casuumanahay oo uu sallaxay oo isku qoofalay taas weeye buurihiisa iyo badihiisa iyo banaanka iyo biyaha iyo beeraha iyo uu isku qoofalay waa halqafa un weeye waa kuluu min risqihi weye wa ilayhi nashuur famshuu fii manaakibihaa sidaasay tahayoo barwaaqada dhulka ku jirta in lala soo baxo oo aan gacmaha laga laabanin ayaa muhiima qofka muminka ahina qof caail can ilcamal ma aha qof cid kale culays ku ah kii layidhi fahuwa fahuwa kalun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihhu laa yati bikhayr culays wuxuu ku yahay cid kale oo jihadii loo jeediyaba khayr kama keeno qur-aanka saasuu uga bixiyey kaan ciddaan waxba qabsanayn tusaalahaasuu leeyay cidunbuu culays ku yahay oo dhankii loo jeediyay khayr inayn culays noqono maa qofka muslimkii qof culays dad kale ku a maahe waa qof ku dhaqmaya famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqi ilaahay kownkaau inagu casuumay in loo shaqo tago wey in wax lasoo saaro wey dadku inay wax qabsadaan wey nebiguna calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aankuba waxay ambiyada ilaahay ku ammaaneen inay shaqaysan jireenoo waxay la soo bixi jireen ambiyada qaarkood sida nebi daawud oo kale markuu nebigu ammaanayo kaana ya'kul min camali yadi waxa uu shaqaystaa buu cuni jiray buu leeyahy dacwadiisa iyo diintiisana waa waday tumaalna wuu ahaa biraha tumaha ilaahayna wuli waqadir fi sardi saynu kusoo marnay suuradaha hore isku hagaajiyo dadka u sameeya wixii ay intifaacsan lahaayeen waxaynu uga jeednaa dadkeenu iyagoo ilaahay uu barwaaqo badan siiyey oo meelaha caalamka ugu fiican ku nool biyaheeda iyo dhulkeedaba ayaa haddana aynu runtii gidaar taagana gaalada xaggeeda aynu eegayna inayna ictiraafaan hay-aduhuna waxna siiyaan kow qamadida america lagu soo beerayna ay hay-adda faw inoo keento beeraheenniina halkan iyo barwaaqadiina halkan ay isdultahay sideeda saacadooda khayraada aynu ku bixinaynunbay hayduun afar ka mida in la qorto oo la qoto dhulka oo laga soo saaro midhaha iyo khudradda iyo biyaha laakiin haddaad xariifiso aad tidhaahdo maya anigu nin weyn baan ahay oo maaragtay siyaasi ahoo mutacalima markaa inaan wax qodqodo iyo waxaa maya laakiin waxaan sugayaa xabadda qaxoontiga ah ee loo soo dawaro moqorofada america ama yurub inta yara la siiyey inuu dahabshiil igu soo shubay iyo xawaaladaha anigu intaasaan ku ilbaxaya haddaad tidhaahdo de hadaa yaqaana hadaa yaqaan hadday taas dee arrin arrin nin weyn kuu tahay marka ummaddu marka ummadaha caalamka iyo intaajkooda iqtisaadiga ah marka la eegayo ummadnimadeeda waxaa lagu xisaabiyaa dadka haddii debadaha laga godoobiyo bad iyo berriba inay noolaan karaan bad iyo berriba haddii dad waddanka laga jaro oo uu dagaal dhaco ama iyaga loo soo jahaysto waa inay noolan karaan xoolahooda iyo beerahooda iyo biyahooda iyo barwaaqadooda laakiin dee haddii markabkii daqiiqdii iyo bariiska ahaa marka la joojiyo ee markabkaa dee ciidamadu ay leeyihiin badaba taagan imikama soo fatashay hadduu joojiyo idhaamaya geli maysi dee xagge loo qaylinaya marka runtii in dee badku ay xisaabtamaan wey macnaha wuxuuna doonayaa indhihiina inuu qur-aanka u jeediyo oo qur-aanku in aanu ahayn un kitaab lagu khushuuco axanka iyo fidaha lagu akriye laakiin dee waa diin dhan oo mutakaamil ahoo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo waxqabsigii intaba ka warramay nabiguna calayhi salaatu wasalaam dee dakhligiisa wuu lahaa qabla arisaala wa bacda arisaala taajir buu ahaayo mujaahid buu ahaayo waxa uu lahaa wa jucila risqii taxta dilli rumxi warankayga harkiisa ayaa aniga arsaaqadayda la yeelay oo wuxa uu gacanta cadowga ku hayaan kala soo baxaan ku shaayaya aasuu cunayaa nebigu calayhi salaatu aamintum miyaa ka aamin noqoteen man fi samaa'i ilaaha samada ku sugan an yaksifa inuu idinla jiro bikum idinka alarda dhulka faidaa hiya tamuur waaba iyadoo hadaafaysa oo sabaynaysa taa ha ka aamin noqonina ilahay dhulkan isagaa leh cid kale ma laha iyo gaalo xoog waaweyn midna markaa hadduu doonayo dhulku dhaqaajin am aamintum miyaa ka aamin noqoteen man fi samaa ilaaha samada ku sugan an yursila calaykum inuu idinku soo diro xaasiban dhagaxaan iyo gantaalo xagga kore ka yimaada iyo duufaano qururux jida fasataclamuuna way idin garan kayfa nadiir digniintaydaasi saytay way idin garan doonta marka taasina waxa weeye addoonka ilaahay adeeci waayey iyo cidda ilaahay ilaahnimo ogolaan weyday yay ka aamin noqonin aafaadkiisi waa u diyaare walaqad kadaba aladiina min qablihim kuwan kuwii ka horreeyey way beeniyeen rusushiiiyo ilaahayba fa kayfa kaana nakiir sidee buu ahaa diidmadaydii aada bay u adkay ciqaabkii ilaahay nakiirku ilaahay baa diiday ilaahay baa ciqaabay siduu ahaa adaa lagu weydiiyey qur-aankaa kaaga warran aad buu adkaa meeshiisii buu dhacay awoodaha ilaahay haddaba eeg inuu ilaahay sidaa kuwaa u halaaba iyo inuu cid badbaadiyo iyo inuu cid waxtaro iyo inuu cid arsaaqo intaba isagaa kale bal awoodihiisa haddaba eeg iyo aayaadkiisa kawniga ka eeg caalamka ciriyo dhulba iyo xayawaankaba bal eeg indhahaaga ujeedi awalam yarow miyaanay eegin ila dayri shimbiraha ereygu waa mufrad laakiin waa jamac baa loo isticmaalaa fulki iyo dayriyo fawqahum shimbirahaasoo dadka dushooda ah saafaatin iyagoo baalasha kala bixiyey wayaqbidn iskuna soo celinaya shimbirtu marka ay duurayso dee marna baalka saasay u kala bixisaa marna way soo celinaysa marna way sii kala bixin marna way soo celinaysa waa muuqaalkii duulitaankeedu lahaa saafaatin garbahasaa u kala bixinaysaa baalasha haddana way isku soo celinaysa maa yumsikuhunna ma hayo ila araxmaan ilaaha raxmaankaa mooye cid kale ma hayso innahu bikulli shayin basiir shay walba wuu arkayaayo wuu ka warhayaa rabbi wax ka qarsoomaya ilaahay ma jiro aayr waxaynu ku daraynaa diyaaradaha duulaya ila makhluuqaadkunbay ka mid yihiin adigu ilaahay mahida ilaahaybaa u ilaah ilaah adiga ku ilaaha iyagana u ilaah marka sida shimbiraha loogu ictibaar qaadanayo duulitaankooda iyo habusocodkooda iyagana ictibaartay leeyiin maa yumsikuhunna ila araxmaan baa u taalla innahu bikulli shayin basiir shay walba isaga arkaya ka warhaya أمن هذا كنواكما الذي كاس هو جند لكم عل إدينا كما عل إدينا ينصركم إدين هيل من دون الرحمن إله بقرك الرحمن كألا أنت أنت إلهي كسو كيسة كيبا الله لدين هيلي هذا لك سعد بل هو يعد إلهي أنت كسو كيسة عل قوة الورانة يسوى نسكوها اللينا يا ألا لا أنت بلادك كتشوات واه إلهي مويا عيد كلمانه مويا الله مولانا ولا مولا لغ... ولا مولا لنا إلا هو وي سنة النبي جوابي عليه الصلاة والسلام إن الكافرون أبو لهي قالوا ما يهانين إلا في غرور كرك سقين كرو معناها وي كتسومينا وحي علم مودين وحي أود مودين عدان إلا يهين مرقاسا قرب كوضا لقبح قرآن كوحو كورها من سورة الأنفال هتيا دي وآخرة الشيطان كيو نيونكي قريشيد لابتو قراعيو له inii jaarun lakum aniga ayaa maanta idiin ah col col baan idiin ahay nawadiya maxamed iyo asxaabtiisa aan ka hortagno anna way kan oo idinla socdaa dee markii labadii col ay kulmeen anna ka sacala caqibahi baa ilaahay garabkoodii waa ka baxay marka ciddii cid aan ilaahay ahayn iyo colaalaan kuwa rabbihan cidda garabsanaysa garabkooda waa laga baxay aman haadaa kaasi waa kuma aladii kaasoo yarsuqukum idin raashimaya in amsaka risqa ilaahay hadduu raashinkiisii arsaaqadiisa haysto iyo deeqdiisa kuma idin biilinaya layd su-aal kale balka kaalay cid biilinaysaa ma jira lajuu waxay ku madax adeygeen fii cutuwin kibir iyo gaalnimo wa nufuurin iyo sii orod iyo diidmo lujuwigu allaju laju waxa wey tamaradu way ku sii adkaysteen wey waa madax adayg cutuwiguna waa santaag iyo kibir iyo qalafsanaan nufuurkuna waa diidmo iyo sii jeedsasho macnaha xumaantii noocyadaa kala duduwanahayd ayay ku adkaysteen halkay ka tanaasuli lahaayeen ilaaha boqorkaa usoo noqon lahaayeen ilaaha u hiilinaya ilaaha arsaaqaya haddaba qofka sidaa ilaahay uu tilmaamayo ee uu baraarujiye waxba u fahmi waayey arrinkiisu waa sidan muuqaalkiisu waa kan afaman yamshii qofka soconaya mukiban isagoo u foorara calaa wajhi wejigiisa isagoo u foorara wejigu kab u yahay ahdaama kaasaa hanuunsan adaa lagu su-aalaya aman mise midka yamshii soconaya sawiyan isagoo toosan calaa siraatin mustaqiimin jid toosanna ku taagan dee labadaasi isku mid ma qof waynu naqaanaa si wanaagsan u soconayo caadigiisiyo caafimaad qaba iyo qof ra'san cala alcaql madaxa isku taagay oo wejigu kabu yahay kabu yahay dee qofkaasi socod kuma jiro qof la foororiyey waa qof halaagsamay qofka ilaahay ka tala qaatee tilmaantiisii qaatee diintiisa ku toosan waa kaa dambe ee sawiga ahaa xaaladiisu caadigata kan dam kalena waa afgembi wey afgembi buu yaala marka qofkaan diin iyo imaantoona lahayn aragtidiisu sax maaha in dheergarad iyo aqoon-yahan iyo khabiir kasta ha sheegee waa kaa ilaahay ka warrama inuu fooraro wuu fooraraa wey qul waxaa tidhaa huwa ilaahay aladii ansha'akum waa ka idin abuuray وجعلوا لكم وحدين يالي السمع والأبصار والأفئدة أرقي مقلك يقلبت وحقرت أقرات قليلا ما تشكرون يرون بما هاد مقيت شكري حبنها إلى هاي ويدنكو قلبت سيغان أيوه شكري قودين يرون بكو فينيس وحير فاك شكري إلفتيس إن أهدو يا هو قل وحات إلى هو إلهي الذي ذرأكم في الأرض وكالولك إذنكو باهي laba qof oo kale idinka keeno xaawiye aadama dhulkuu idinku baahiyey ilaa ay isku qabsateenoo mid waliba in uu qaniinay oonu cid kale waxba uga ogolayn wa ilayhi tuxsharuuna xaggiisaa laydiin soo ururinaya safar baa ka timaadeen safar baa ku dhaafaysaan dhulkan ilaahay baa hortegaysa halka lagu intihonaya waa ilaahay hortiisa dara'akum fi lard dhulkuu idinku baahiyey oo ku taranteen marka safar baa ku maraysaan waana dhaafaysaan wailayhi tuxsharuun ويقولون قال لي بقى وحي رميان متى هذا الوعد آخرة سوى قرموي بلنتها سوى قرم وعدي قوى بلنت بلنت شاكتوت كعل علي إن آخرة الله صلى ولين دونوا قرم إن كنتم صادقين هدار شاكيسان وعدي آخرة يبوهي كوى الرميس ورينيس هدار رون شاكيسان بالتاريخ ذي لها نلوعي مبينة قلوا حاتي نبي محمد إنما العلم عند الله ogaanshaha qiyaamuhu alla agtiisa weyn taariikhdeeda cayiman ilaahunba ogsoon malagga afuufaya malaa'igta kale toona ma oga wa inamaa ana nadiirun mubiin aniguna mid digayaanahay oo digniintiisu ay caddahay سيدا وشيك قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فرينت لفرين بقواطع أنا قمت إسكلفة يو إسكليرية وقال يا وحانا وحبك أوغين إنا نسكوك عدميه إن من العلم لا أعلم علمك كمت وحانا تقرنين إنا إلها يعرس ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي وقلت جواب يا ملك نبي عليه الصلاة والسلام آخره مركا يقيامة الله ياهيه والله يبوهيه الله إلا نيتكيري تاريخ لها نلو عيم أرهن معه لكن وحا أرهن إلا ديار قروبه والله رمى يسمعه لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام ننوي ما وحول متى الساعة قيامة وقورمة ماذا أعددت لها محادو دياستي قيامة وقتك أيتها لا فوض محادو دياستي nin mu'min abuha wuxuu yidhi xub allahi wa rasuuli dee ilaahay rasuulkun baa jecelay camal aan ku faana mahaye almaru maca man axab wuu soo jawaab gaaban buu siiyey nebiguoo waxau ihi dee ogow qofkuna cidduu jecel yihun buu la jiraaye ilaahay rasuulkaad la jirtaa weye idan markaa camalkaa muhiima camalkii bay ka dhaceen kolkaa kuwani canaad baanay tusinayso qofkoon camal hayno qiyaamo waraysanaya falamaa ra-awhu markii ay arkeen cadaabkii waa laga fahmayaa u siyaaqa aayaddae qiyaamaha cadaabkii imanaya kolkii ay fahmeen zulfatan isagoo soo dhowaaday wa uslifat iljanna waa zulfatan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa waa dhowaansho cadaabkiiyo kuurka ugu soo jira wa burizat iljaxiimu lilghaawiin baa la yidhi markay arkeen cadaabkiioo soo dhowaado xaggooda u soo jihaystay sii'at waxaa la murugeliyey wujuuhu aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa wejigoodii ayaa jiridhaca iyo qabandhacyo ayaa ku jirtay gangan midoobaa ka kacay waqiila waxaa la yidhi haadaa cadaabkani aladii kuntum waa kii ahaydeen bihi isaga taddacuun kuwa u gacan haadiyo waca oo u yeedho oo yidhaahda cadaabmee cajil lanaa qitanaa qabla yawmi alxisaab ilaah hadduu cadaabkaasi jiro bal soo qadi kuwii cadaabkaa odhan jirteen waa kan sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqic lilkaafiriina laysa lahu daafic من الله ذي المعارف على بلاهي كل ذاك إيمان دوني أي يبوهيني تدعون أو يرنيسين قل وحات هذا النبي محمد أرأيتم يقوى الرمى إن أهلكني الله أتي لها يهلاقه ومن معي يعد إلى الصعود أو رحمنا أمو نون حريصته أمو إلهي نون حريصا أمو نهلاقي مدونه فمن يجير الكافرين قال يا كنا بدقلين من عذاب نليم عذاب كل كل بإيك كاسا وقرنه تاعدنا عيد كنا بدقلنا سامجر إلهي أمنا وولنا بدبادنا ما وولنا هلاك استقع هيا داوودا استقع عليه دور الشيطان استقع عليه مركا إذنك كل يوحى إذن قرانا رميسنا هي تاسي يا نبدقلنا يعدنا قل وحات هذا هو الرحمن هو إله آه أن يديكو يا الرحمن وي آمنا به الرمين وعليه توكلنا استقع نتلسارنا sidaa u dhacdo islaamnimada muujiso mabdaagu waa midcad lama qarin karo ha lagugu ogaado haddii lagugu xidhiidhinayo haddii lagugu colaadinayaba sidaa u caddayso qul huwa araxmaanu aamanaa bihi wacalayhi tawakalnaa fastac bimaa tu'mar wey kala dilaaci waxaa lagu faray ha qarqarin ilaahasaanu rumaysano onu leenna onu ku tiirsanay fasataclamuuna waydin ogaan doontaan man huwa qofka isagu fii dalaalin mubiinin baadi cad cidda ku sugan cidda uya waydin garan sayaclamuuna hadan man ilkadaabu alashir ka beenaalaha ahee kibray kuu yahay way garan waa la ogyahay taniye kollayba waa haka fikireen ha ka fikireen qul waxaad tidhaahdaa adigoo awoodda alla tusaya iyo waxqabad cidda u haysa in ilaah unta ara-aytum iga warrama ii warrama dheh in asbaxa maa-ukum biyihiinu hadday noqdaan khawran kuwa tegey oo dhaadhacay oo libdhay faman yaatiikum yaa idiin keeni doona bimaa'in biyo maciinin durdura oo ilaha ka soo butaacaya allaahu rabbulcaalamiin waa in la idhaa ilaaha boqorkaa unbaa keeni kara waa su-aale su-aashaa jawaabteedu ile qur-aanka markuu qofku la jaan qaadayo allaahu rabbulcaalamiin weeye ilahaas unbaa keenaya hawran khaa'iran biyaha waynu naqaanaayoo waa durdur waxaa laga soo qaadanaya riigii baa lagu soo qaadanaya wadaantii baa lagu soo qaadanaya kolba agabka la isticmaalaya ha kala duduwaanaadee almiyaah aljawfiya xataa laftooda biyaha hoose waa dhow yihiin haddaba hadday libdhaan oo agabkiinuba gaari waaye ha keenaya aan ilaahay ahayn hadda awoodiinaeega idina keeni maysa ma almaciin biyaha durdurka ilahay unbaa keenaya marka xayaatadiinu biyay ku xidhantahay biyiina waa kuwa marka ilaaha boqorka hadduu idinka laabo oo qaaraydaan helayn uu ka dhiga dee maya cid kale ka sugaysaa ma jirto ilaahay unbaa laga sugaa taasina wuxuuna tilmaamaysaa addoomuhu baahida ilaahay u qabaan inay tahay mid aada u badan adduun iyo aakhiraba aanay ka maarmi karaynin idan inay rumeeyaan ay ka tala qaataan bay suuraddan la ilaa suurat lqalam waa suuraddii sideed iyo lixdanaad iyaduna aayadaheedu waa laba iyo konton waxaa suuradduna ay ka waramaysaa maadaama ay tahay dee suuradii waktigii hore ma ka soo degay nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa qur-aanka iyo siday gaalo u dafirtay iyo gaalada sida looga feejignaanayo tamaluqooda iyo hanqaltaagooda iyo midabeyntoodu aada bay u badan yihiin in qofku uu ka feejignaado qofka muslimka ah oo isagoo aanu noqonin ka milma laakiin isagu noqdo ka dad badbaadiya tusaalayaalbaa qur-aanku uu bixinayaa qolada la yidhaha asxaabuuljanna qoladii beerta lahaa iyagana tusaale qur-aanku uu ka bixin doonaa arintooda waxaa ilaahay uu kusoo gebagabaynayaa in sabir loo baahan yahay diinta raacideeda iyo faafinteedaba sidii ay ugu safreen ambiyadii uu ka mid ahaa nebi nuun oo nibirigu liqayba fasbir lixukmi rabbika walaa takun ka saaxibi alxuut bismi illaahi araxmaani araxiim nuun waalqalam nuun baa ilahay uhi allahu aclamu bimuraadihi bidalik nuun qaad saad erayadaa koobkooban xaraf xarafka akrintoodan baa ajri laga helaya mucjisaad waxaanay ka mid yihiin qur-aanka mucjiska aaday ka mid yihiin ee macnahooda ilaahay inuu garanayo aan la fasirayn walqalami baan ku dhaartay wamaa yasduruuna iyo waxay qorayaan qalimkan culimada qaarkood waxa ay ku tegeen inuu yahay kii maqaadiirta ilaahay uu ku qoray waamruu yihi wax wal uuri qor ayaa ilahay uhi qalimkiisa suu yihi maxaan qoraa waxalla waxa iman doono oo dhan qorbu markaasu dabeetana saa ku qoray jaffat isuxuf wa ruficat alaqlaam oo qalinkaa la kor yeelay ee xaashidu ka engegtay aimada qaarkoodna waa qalinka ama malaa'iga ha hayso ama inagu aynu hahay aynu haynaba wax qora maadaama wamaa yasduruuna la yidhi qalinka ayaa ilahay uu ku dhaartay iyo waxa dadku ay qorayaan dee kollayna wuxuunay ka mid yihiinu nicmooyinka ilaa waxaa la ima anta binicmati rabbika adigu nicmada ilaahaaga uu ku siiyey nebi maxamed ow sababteeda bimajnuunin mid ku waashay mahid baa lay nicmaa ilaahay uu ku siiyo nicmada waxyigaa mid ku waashay mahid nicmaduunbuu markaa ka mid yahay qalinka iyo qor-aankuna oo diintuba waxay nagu soo gaadhay un qalinkaa iyo qor-aalkaasi haddii aan qur-aanna la qoreen xadiidna la qoreen dadkii xafidayna dhiman lahaayeen waa dabargo-y lahayd marka taasina waxa ay tahay nicmo ilaahay addoommaha uu siiyey oo waxyaabaha uu xaqa ku horumariyey ay ka mid tahay ama isquruun waana axadu lisaaneyn labada carab midkooda weeye oo qofku carabkanna waxbuu ku bayaamiyaa carabka labaade qoraalkana waxbuu ku bayaamiyaa laba bayaan weeye alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu lbayaan bayaanka ilaahay uu baray buu ka mid yahay bayaan billisaan wa bayaan bilkitaaba labada siyoodba waxbaa loo cadayn karaya maa anta adigu mayid nebi maxamed oo binicmati rabbika ilaahaagu nicmada uu ku siiyey qalinkaa iyo qoraalkaasiba uu ka mid yahay bimajnuunin mid ku waashay mahi marka isagu dabcan waxba ma qorayn laakiin ummadda ka qoraysa waxiga ayaa iyadana nicmo ilahay uu siiyay wa ina laka adiga waxaa kuu sugnaaday nebi maxamed ow la ajran abaalmarin hayra mamnuun hayra maqtuuc aan la goynayn abaalmarinta ilaahay uu ku siinaya aada bay u badan tahay lamana goynayo wa innaka adigu lacalaa khuluqin cadiim akhlaaq weyn baad ku sugan tahay wa kaana fadlullaahi calayka cadiimaa dheeraadka ilaahay uu siiyey nebi maxamede weyn ayay ka mid tahay akhlaaqda weyn ee la siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam isaga laftiisuna wuu sheego waxau ihi innamaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq ilaahay baa isoo saaray si aan u dhammaystira akhlaaqdii wanaagsanaydee ambiyadii iyo awliyadii hore ay lahaayeen ay la yimaadeen caalamka si aan u dhammaystiro ayaa ilaahay iisoo diray caaishana waa la weydiiyey radia allaahu canha waxaa la yidhi bal nebiga ka waran akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa maadaamaad xaaskiisii ahayd habeen iyo maalin ba ad ka agdhoweyd war kooban ayuun bay dhiibtay islaam fasaaxad badan bay aheedoo wuxuunay tihi un kaana khuluquhu lqur'aan dee akhlaaqdiisu qur-aanka ma akhridaabay tii ninkii haa qur-aanku waxa uu akhlaaq ka warramay oo dhan bay akhlaaqda nebigu ahaydbay wuu koobigareeyey un dabeetana hadduu maqlay wuxuu u bedelay un muuqaal ayuu u bedelay marka akhlaaqdii nebiga haddaad doonayso awsaaftiisii khuluqiga ahayd awsaaftiisi waa khilqi iyo khuluqi marka awsaafta khilqiga ahayd de waa ta abuurka ta khuluqigina waa ta akhlaaqda iyo dhaqanka qur-aankuun akhri wuxuu ilaahay ku ammaanay mu'miniinta iyo saalixiinta oo dhan baa nabiga akhlaaqu ahaa calayhi salaatu wasalaam taasoo runtii ay aayaddu tilmaamayso qofka muminka ah qof akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan fiican iyo hufnaan geesinimo deeqsinimo run qof loogu faano maaha oo gaal ugu faano hadduu gaal intaa ugu faano dee kan islaamnimadiisaa dibweegid u baahan oo waa qof ducufo wey laakiin intan oo dhanba qofka muslimkaabaa mutamayis ku ah oo dadka tusaale ugu ah wainaka lacalaa khuluqin cadiim marka akhlaaqda nebiga calayhi salaatu wasalaam dee waxaa sharaxaya fanni dhan oo la idhaahdo fannu siira oo maraajic soddon mujalad labaatan mujalad ah ay ka qoran yihiin ayaa akhlaaqdii nebiga sharxaya fasatubsiru waad arkaysaa wayubsiruuna iyaguna way arki doonaan adugu waad arki iyana way arki biayikum kiina almaftuunu ka la ibtileeyey ee dalaysanee cadaadani adiga inuu yahay iyo iyaga inuu yahay way arki biayikum lmaftuun ka fitnaysani kuu yahay idinkiiyo iyaga way garan hadda waad arki iyana way arki waa waciid iyo hanjabaad hadday kula murmeenay kaa hor yimaadeenay wanaag sheegteen bal waxa dhaca waa la arki doonaa adna waad arki iyana way arki ka fitnaysani kuu yahay ina rabbaka ilaahaagu huwa isagoo aclamu aada buu ogi badan yahay biman dalla can sabiilihi jidkiisa toosan cidda ka luntay wahuwa aclamu aada buu ogaanaya ilaahay bilmuhtadiina kuwa hanuunsan ka hallowsan iyo ka hanuunsan ilaahay loo kala sheegi maayo wuu yaqaanaa ka fitnaysanna wuu ogyahay waxaa haddaba su-aashan nabiga loogu soo dhigay calayhi salaatu wasalaam ama habkan waa hanjabaad wey adnaha shakiin ilaahayna ma kala garan laha ee alla wuu ogyahay ka hagaagsanin adiga iyo ka hallowsanin inuu iyaga yahay laakiin waa hanjabaad wey waad garan doontaa labadeenna kahagaa ka hagaagsan haddaad tidhaahdo hanjabaad unbaad markaaba laga akrisa waxaa iska badnaa gaaladu nabiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo isku dayaya inay muslaxdaan maadaamaanay diin lahayn oo baydhbaydhku iyaga uu isaga sahlan yahay nebigiiyo asxaabta maro badan bay u imanayeen ohan jireen isyaabna oo isdagaalae waxaanu doonaynaa inaynu bal isku celcelinaynu daalacnaasilno oo idinkuna soo yar dhaqaaqdaan annana aanu soo yar dhaqaaqno qoloba dhanka yara tanaasusho oo ilaahyaasha iyaduna xoogaa nala yar caabud annaguna aanu kula caabudno xoogaa nusnuskaasunaynu isugu nimaadno dabeetana arrinka aynu dhammayno xaaladeennu haafanaafka ha noqoto bay idhaahdeenoo markaasaa dabeedna ilahay ui cawda u jar cawda albaraa'a min alacdaa wa min kufrihim halowgooda iyo gaalada in laga beri noqdo ayaa markaa aayaadku ay daliil u yihiin waa aayad mawduuca ay ka waramayso qul yaa alkaafiruun وبراءة من الشرك وأهله وهذين والبو نبي ولا أخرس عليه الصلاة والسلام نبي أخرس شيء عمل قفك مسلم كأخرس لكم دينكم ولي دين إنه وحيان دين الإسلام عين قفك وكبر النوضة ما أنت نواتي قالب إن فضا آبي هذا قفك كرانا وحي لعبا تدك مسلمين تا ضروري ما هين دين تودا كسارناه واحد ضروري وحن إن معناها كريستن جينا أما يهوديات جينا لكن تورم بينه كسارين ولا إنه كيرد يرين إنه teenana ayay gaarin toodana ha ka tageena meeshaa dhexan un ha iska taagnaadeen kol hadday halkaa dhexe tagaanna oy diin la-aan ku dhacaanna way kasii xun tahay inay xataa diin kala qaataan waxba ma aaminsanaba dadku dadku xoruun ha noqdeen ilaahay iyo diinta iyo rususha ha ka xoroobeen halkaasun ha istaageen kolkaasaa dabeedna ay odhanayaan diimuhuna waa samaawi rusushuna ilaahaybaa soo wada diray dee haddaan maxamed rumaysaan annanaanu ciise iyo muuse rumayno maa fi mushkil balaayo badani ma sii jirte waxba iyo inaan diin isku qabsana inaan dagaalamin dadku sidooda ha isaga wada socdo caalamka markaa dee qofkii iska basiiri wuxuu odhanayaa dee taasi balaayo badanba malaha ma sii lahaa haddii la yidhi qolo waliba rasuulkooda iyo kitaabkoodana ha wada haysata ilaahayna ha la wada caabudo ha la wada baryo qofkii aan dee caqiido lahayn aan iimaanka kaamilka aqoonin ee dee aan aqoon diinta ulahayn waa wax lagu harawsan karo marka waxaa jira waxa la yidhaahdo muqaarana ama tawfiiq bayna aladyaan in diimaha tawfiiq heshiis laga dhex sameeyo yahuudiyadda iyo kiristanka iyo islaamka oo dabeetana culimo wada duub waaweyn oo qaarna duub cad xidhan yihiin oo kuwii islaamka ka socdo ay yihiin kuwana duub madow ay xidhan yihiin iyo macataboo kuwii nasaarada iyo kiniisada ay yihiin meela ay soo wada fadhiistaan ay go-aana soo wada saaraan oo dee wax badan la isku arjiskareeyo arrimaha noocaasi aad in badan maqashaa waa tan ilaahay u diiday waa nooc muyuuco ah waa islaamkii oo runtii tamayuskii iyo soocnaantii iyo tilmaantii u lahaa laga luminayo falaa tutic ilmukadibiina buu ilaahay kuwa xaqa beeniya waxba ha ka aqbalin wadduu waxay jecel yihiin low tudhinu inaad soo yar dabacdo fa yudhinuuna iyaguna ay soo dabcaan duhnigu waa subaga sidaad taqaano wa shajaratan takhruju min tuuri saynaa tambutu biduhni wa sirqi lilaakiliin waa geed halkaa ka baxoo duhni iyo sidqi buu soo saaraa wax macnaha dufana ah dhaashina ah kolka inaad soo yar subkanto shayga marka la doonaya inuu soo dabco waa la yar subkaa si uu ceero oo qalafkii uga baamatil qorigii marka la sub marka inaad soo yar subkanto soo ceertaabay jecelin inay soo ceeraan la isku celceshado walaa tutic buu lahay ha yeelin mid intanoo akhlaaqa leh maadaama nabiga la yidhi wa inaka la calaa khuluqin cadiim dee inuu yeelo oo uu meel la fadhiisto wax ka aqbalo waafaqo maaha mid akhlaaqdiisu noocan tahay bal sideed arrimood isdaba yaalla eg walaa tutic ha yeelin kulla xallaafin mid dhaar badan mahiinin oo liita hammaazin xam badan mashaayin la socda oo in badan la orda binamiimin isku dir mannaacin lilkhayr wixii khayrana diidid badan muctadin xadgudbaya afimin afiimin dembiile ah cutullin qallafsan bacda daalika intaasoo balaayo ah intuu leeyahayna zaniimin fataada oo garaca intaasoo dhan ka isku darsaday akhlaaqdiisu ay noocaa tahay dee ha yeelin oo iskuba akhlaaq ma hidinkaa isku ummadna ma ihidine waxba ha ka aqbalin kaa marka zaniimku waa qofka qolo ku dhex jira aanu ka dhalanin wa anta zaniimun wa anta zaniimun niita fii aali haashimin kamaa niita خلف الراكب القطح الفرد حسان بن ثابت طامد قال هذا كم إذا بوقع يا ما كان هذا ما يتم خلف يا وليد بن مغير إيك وعلى صار أما هذا أما متكلها هذا وحولها وحتى هي مد زنيمه لقول دحري آل هاشم آيات غير دحك بنيس كما نيت صد الله حربه خلف الراكب قفك قاليد كفوشان حقي صدام به القطح الفرد fujaanka iska kelida ah marka reerku guurayo fujaanada aan la ixtiraamayna biyaha iyo lagu dhaansado cilalka lagu xidhaa cilalka soo ma taqaan yararku ma garanayaan halkaa dardaarada iyo la saarayo noocaasoo kale la mid tahay reerka kama tirsanida hadduu dhacana laa baasa oo geed la hado marka muuqaalkaasoo kale ayaad leedahay zaniim waa kan bal adiga iyo ka tilmaamaha le xaggee isaga iman karaysa ilaahay baa yaqaana ummadiisa oon loo sheegaynin subxaanahu watacaala qofka gaala een diin iyo ilaahay iyo rasuul iyo aakhiro iyo malaa'ig midna xaq dhowraynin sidee la isugu mabda'a noqon karaa sidee distoorkooda iyo sharcigooda loo qaadan karaa sidee dimuqraadiyadoodii liidatay loo soo qaadan karaa bal hadda golayaasheenna iyo axsaabteenna iyo maamulkeenna iyo mutacalimiinteenna waxay ku faanayaan dhegaysta warwa dalku waa dimuqraadiyad dehay dimuqraadiyaddii maxay tahay آخرته وحا كود أما أدقوا إلى ضدك حقوق حريات كرامات بالليل لكن ضد ديمقراطية إلى الديمقراطية ده والله يقامة والنظام دم أو أفكار تيس إيه استراتيجية تيس إيه أركتي تيس السياسات إيه دقالة إيه أخلاقيات إسكاله ما أهو أوكري الله ما سوق عدن كرا ديمقراطية حرية ضدك إليه ضدك الإسلام كحرية سي وقف وطوعي دورانية إيه هديه عيد قديمية إيه هديه أن wax bixinayo dee intaba xor buu yahay marka xorriyad iyo dimuqraadiyad way kala duwan labada ayaan la isku darin anigu markaan naxusaya waxa weeye dimuqraadiyad iyo xorriyad isku mid maaha dimuqraadiyad la yidhiyaa macnaheedu maaha wadatashi iyo xorriyad maaha laakiin waa wax ka xeel dheera baldiraaseeh waa wax labadaa dhaaftiisan way dhaafsantay waa manhaj iyo nidaam dhan oo si mucaakisa oo tamaaman uga soo horjeeda ka islaamka oo asalkiisuna uu yahay dadka waxa xukumaya inuu noqdo xorriyadooda markaa cismada iyo dhowrsoonaanta leh dee manhajka islaamkuna waxa weeye dadka waxaa xukumaya cidda xaakimka u ahay waa ilaahay iyo waxyigiisa waa laba arrimood oo iska soo horjeeda wey marka xorriyad iyo wadatashu waa sax taana islaamka aynoo ogol laakiin ereygaa lagu celcelinayo baldiraasada lagu sameeyo waxa macnaha taxliil waxa ka hooseeya ka intaasoo balaayo a yeeshay ha adeeci marka xalaafku waa dee qof dhaar badan oo dhaartuna sideedaba dee inuu qofku carar ku badiyo maya dhaarta walaa tajcalu llaha curbatan liaymaanikum ilaahay dhaarihiina kabdhig ha uga dhigina curbadu waa waxa lagu dhugtamo uun ee had iyo jeer la xaqirayo marka wallaha carabka ha barin bilaal saylad ku raagayna wallahu ku raftaa may wallaha in lagu rafta maaha magaca ilaahay baynu ku wardiyeynaa ilaahay baynu tasbiixsanaynaa waa xaq dhowrayna xallaad hammaasku hamsigu waa xanta isha iyo afka iyo sanka iyo carabka iyo waxoo dhan ba wax ka xamanaya mashaabi namiim namiimyanimadaasi aad bay runtii udhib badantay qofku marka taqwadiisu ay yartay wuu iska jecel yahay si uu qofkan isaga dhiso nasiix uu isugu tusiyo inuu dad wax uga sheeg sheego oo dabeetana uu yidhahdo wallahi kan wax kuu soo warranayaaba iska wanaagsan nabiguna calayhi salaatu wasalaam laba xabaalood oo asxaabta isagoo la socda ag maray siduu xadiidkii saxiixa tilmaamayay وحر إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة midkood mada kaadida aanu iska ilaalin jirin buu labada qof ee xabaalahan ku cadaaban midina dadkun buu isku diri jiray macruuf buu ahaa marka bilxaqiiqa waa arrin u baahan in aada looga feejignaado cutul afiimku waa dembiile cutulkuna waa qofka adarag qofka muuminka ay muminiinta u naxariis badan yihin laakiin kani wuu qallafsan yihin an kaana buu ilahay yidhi walaa falaa tudic iyo walaa tudic labadaasaa iska daba yimi fa iyo wowba waa ugu horreya labada ficile falaa tudic ilmukadibiina walaa tudic ha yeelin an kaana inuu noqday ha u yeelin daa maalin xoola mid leh wa baniina iyo wiilal inuu dad iyo dunyo fara badan leeyahay awgeed kaa gaalkaa ha ugu habranino ha uga tala qaadanin ilaahay baa dadka yaqaana dad badanoo islaama waxaa jiha wareeriyey gaaladaa awood iyo adduunba haya labadaaba iyagaa hayo ammaan laga kasbanayaayo idin soo saaraya marka inuu labadaa leeyahay dad iyo dunyo inuu leeyahay ugu xihan baa ilaah uri idaa tutla calayhim marka lagu dul akriyo aayaatunaa kolka lagu dul akriyo qaala wuxuu ihi asaatiiru lawaliina waa ummadihii hore sheeka xariirtoodii iyo khuraafaadkoodii sanasimuhu waanu calaamadin doonaa cala alkhurduum ganafka ganafku waa sumad geela lagu dhigo oo halkaa sanka dushiisa lagaga dadbo ayaa la ydhaha ganaf markaa waxaa laga calaamadin doonaa sanka dushiisa waana siday malaa'igtu maalintii beder uga calaamadiyeen gaalada oo shaabuug bay la dhacayeen halkaasun bay kaga dhuftaan sanka dushiisa oo dabeetana asxaabtu waabay sii arkayeenba shaabuuggii naarta ahaaye malaa'igtu ay gaalada la dhacday isagoo sanka dushiisa kaga yaalada sanasimuhu cala alkhurduum aakhirana sidaasaa loo gelaya macnaheedu waxa weeye khurduumkan waxaan lagaga dhufanayaa waa arrin astaan u ah erabdarradiisan iyo akhlaaq xumadiisan iyo iimaan la-aantiisa asumadan ilaahay uu suntayo waa naartii waa astaan lagu ceebeynayo marka asxaabu ljanna qisadoodiiba halkaa ka bilaabmaysa wallahu aclam